بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام النووي رحمه الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cuudu lmariida mariidka booqda qofka xanuunsan siyaarta wa acimuu quudiya aljaa'ica midka baahan wa fuku lcaani wa fukuu daaya alcaani ay al asiir midka qafaalanna ha la daayo oo macnaha qafaalka ha laga daayo qafaalka ka daaya macnaheedu maahan adiga inuu kuu xihan yahay keliya laakiin inaad wax ku bixiso sidii loo dayn lahaa rawaahu lbukhaariyu alcaani alasiir alcaani waa alasiir shaahidka waxaa waay cuudu lmariida qofka xanuunsan booqda waa amar laakiin cinda aljumhuur amarkan waa maxay waa amru istixbaab amarkan waa amru istixbaab oo waxay leeyiin waa sunna culammada qaarna amarkaan waxay ka dhigayaan amru wujuub oo waxay leeyiin waa qofka xanuunsan in la booqdaah waa waajib وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yhi إن المسلم مسلمku إذا عاada أخاaه المسلم hadduu booqdo walaalkii مسلمka ah لم يزل ka zuuli maayo في khرفة الجنة xتى يرجiعa إلaa uu noqdo qiila waxaa l yh yا رasuul الله وma khرفة الجنة qaala wuxuu yihi جanاها waa midhaha la guranayo khurfat ljanna bimacnaa qofkaasi ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay midhihii jannada inuu guranayo xataa yarjica ilaa uu soo noqdo uu booqashadaasi ka soo noqdo khurfatuljanna saxaabada rasuulka weydiiyeen waxay h wamaa khurfat ljanna qaala wuxuu yidhahda janaaha imaam nawowi janaaha buu sii fasiray wuxuu yidhi ay majtuniya min athamar ay majtuniya waa wixii la gurto min athamari oo ka mida midhaha midhaha la gurto ayaa waxaa la ihahdaa janaaha ay jana aljanna waa midhihii jannada ee la guran ee la guranayo ayuu qofkaasi ku dhex sugan yahay waa qof midho guranaya qofkii qof booqda jiran soo booqda ka zuuli maayo inuu midhihii jannada guranayo xataa yarjica ilaa uu noqdo xadiidkani fadli weyn ayaa ugu sugan fii ciyaadati lmariid qofka jiran in lasoo booqdo وعn عlي رضي الله عنه qاaل wuxuu yihi smctu rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم yquل waxaan maqlay nabiga عalaيه الصلاaةu وaسلاaم oo dhahaya ma min mslimi mslim ma jiro yacuudu soo booqda mslima qof mslima qudwaة gelin hore ilaa صalى عalayhi ilaa waxa u ducaynaya sabcuuna ألفa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaysa xataa yumsiya ilaa uu galabaysto wain caadahu hadduu soo booqdo cashiyatan gelinka dambe yacni ma soo booqdo gelinka dambe ilaa sallaa calayhi ilaa waxaa u ducaynaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu waabariisto wa kaana lahu waxaana u sugnaanaya khariifun fi ljanna rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan alkhariifu athamaru lmakhruuf alkhariif waa bimacna almakhruuf waa faciil oo bimacnaa mafcuula alkhariif waa mid la gurtay waa qatiil oo kale waay bimacnaa maqtuul athamaru waa midhihii almakhruufu almakhruuf macnaheedu sii fasiray ay almujtanaa waa midho la guranayo wa kaana lahu wuxuuna leeyahay khariifun midho la gurayo fi ljannati jannada dhexdeeda jannada dhexdeeda wuxuu ku leeyahay midho lasoo gurayo oo midhihii jannada ka mid ah xadiidkaana fadli weynaa ku sugan fii ciyaadati lmardaa maxaa yeelay haddii qofka gelin hore uu qof jiran booqdo waxaa la yidhi toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaysa malaa'igtuna waa addoommo ilaahay karaameeyey subxaana wa tacaala ilaahay ducadooda waa ajiibayaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay ma caasiyaan waa addoommo allo saalixiina ilaahay ducadooda waa ajiibaya subxaana wa tacaala toddobaatan kunoo malag ayaa gelinka hore o dhan u ducaynaysa ilaa galabtii uu ka gaaro hadduu galabti booqdo toddobaatan kunoo malag ayaa u ducaynaysa ilaa waagu uu ka baryo waa fadli aad iyo aad u weyn intaa waxaa u dheer waxaa la yidhi wa kaana lahu khariifun fi ljanna jannada dhexdeedana midho la guranaya ayuu ku leeyahay midho la gurayo ayuu jannada dhexdeeda ku leeyahay idan arrintan waxay ka mid tahay min asbaabi dukhuuli ljanna asbaabaha qofka uu jannada ku gelayo waxaa ka mid a ciyaadat lmariid qofka jiran in la soo booqdo qofkuna markuu jiran yahay waa nugul yahay insaanku markuu caafimaad qabo sida badan ilaa qof ilaahay u naxariista mooyaane waa kibir badan yahay mana dareemo nicmada uu ku jiro haddii la waaniyo wax loo sheego waxaa laga yaabaa inuu madax taago markuu caafimaad qabo laakiin markuu jiran yahay waa jilcan yahay waxa loo sheegayana waa u dhaga nugul yahay ma dhaga adkaa waa daciif maadaama insaanka uu daciif yahay markii la qabto markiiba waa isdhiibaya dacfigiisa aad u dareemaya xaaladaasoo kale waxay yidhahdeen culimmadu waa xaaladaha ugu habboon ee qofka wax loo sheegi karo hadduu lunsanaa hadduu ahaa qof faasiqahoo liita diin ahaan waa waqtigu ugu dhow yahay in wax loo sheego walidaalika markii qofka jiran lasoo booqanayo haddii qaladaad lagu ogaa ama macaasi iyo dunuub qof la yimaado uu ahaan jiray ciyaadadaasi haddana waa in looga faa'iidaysto in dacwada lagu guto ciyaadada iyo booqashada in looga faa'iidaysto in khayrka iyo wanaagga loo sheego waxyaabihii munkaraad uu samayn jiray lagu booriyo inuu ka toobad keeno intuusan dhiman nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu soo booqday wiil yahuudiya oo xanuunsan ah markaasuu yidhi qul laa ilaaha ila allah waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah waa uga faa'iidaysta dacwada waxaad tidhahdaa buu yidhi laa ilaaha ila allah wiilkii yahuudiga ahaa wuxuu fiirshay aabbihii asoo idanka sugaya macnaha ma u ogolaanaya mase waa u diidaya inuu ajiibo nabiga calayh isalaatu wasalaam markaasuu yidhi aic abulqaasim abulqaasim ateec oo wuxuu ku faraya yaal markaasuu yidhi laa ilaaha ila allah waa towxiidsade nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alxamdu lilah aladii anqadahu min annaar waxay mahadi u sugnaatay allihii naarka badbaadiyey bisababihi ama bisababi hadihi alciyaada waxaa kusoo islaamay wiilka yahuudiga booqashadaasuu kusoo islaamay sababteedaana alla subxaana wa tacaala naar iyo cadaab uga koriyey uga badbaadiyey haddii marka qof jiran aada soo booqato ee khayr iyo wanaag aada u sheegto uu ku hanuuno khayr fara badan iyo ajar fara badan aad ka helaysaa fawallaahi la an yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam allaan ku dhaartay in hal qof ilaahay gacantaada kusoo hanuuniyo waxay kaaga khayr badan tahay geela kubiisa gedgaduudan waa geeli carabtu aada u jeclaayeen markii la leeyahay geela gedgaduudan ayay kaaga khayr badan tahay waa min baabi taqriib ila alafhaam fahamyada dadka loo soo dhoweynayaa ee wax isku barbar dhaci kara ama la isdhinac dhigi kara meesha ma yaallaan waxaa aakhiro ku sugan waxa ugu yar adduunya o dhan ay ka qiimo badan yihiin laakiin maadaama dadku waxyaaba agtooda qiimo kule ay jiraan ay wax ku fahmi karaan ayaa loogu tusaaleeyay waxay ugu jeclaayeen waqtigaas waa geela kuwiisa gedgaduudan arrintaani marka jaanib kale waa dacwa waa waqtiga qofka uu nugul yahu jilcan yahay ziyaaradaas iyo ciyaadada iyo booqashaduna qofku wuxuu arkaa ama u dareemayaa in la danaynayo oo la ihtimaaminayo oo laga warqabo ayuu dareemayaa wehel bay u tahay waxaa laga yaabaa booqashada lasoo booqanayo in xanuunkiiba in badan uga khafiifo uu nashaad iyo firfircooni ku helo maadaama uu dareensan yahay in la danaynayo dadka walaalihii u imaanayaan oo lasoo booqanayo marka ciyaadatu lmardaa waa arrin aada iyo aada muhiim u ah waana arrin tusinaysa irtibaad iyo isku xirnaansho bayna almuslimiin nebiguna sala allahu calay wasalam wuxuu ku tusaaleeyey dadka muslimiinta ah inay yihiin hal jir oo aan qaybsamin jirku ma qaybsamaa ma dhici kartaa ximin jirkaaga ka mid ah inay ku xanuunto inta kalena ay caafimaad qabaan o aysan waxba dareemaynin suuragal maaha sidaasoo kale muminiintii lagu tusaaleeyey مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى jirka intiisa kale xanuun u wada yeeranaya sida iskugu naxariisanayaan isku jecel yihiin iskugu dhibrinayaan hal jismi oo kale waa yuri nabigu calayh salaatu wasalaam jismigaasi cudwi ka mida ama ximin ka mida hadday qofka xanuunto inta kale waxay ugu yeeranaysaa dhafar iyo xanuun intaba haddii ciddada ku xanuunayso ama fartu ay ku xanuunayso oo ay ku dikaamayso habeenkaasi ma seexan kartid jirkaaga dhan waa wada jiran yahay jirkaaga dhan waa wada jiran yahay marka sidaa la leeyahay waa sifaadka looga baahan yahay dadka muslimiinta hadday la imaan waayaan waa naqsi iyo taqsiir jaanibkooda ka jira ilaa waa sifa min sifaati almuminiin inay sidaa iskugu xiran yihiin oo sidaa iskugu naxariistaan wa can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana ghulaamun yahuudiy wiil yahuudiya yakhdumu nabiya calayhi salaatu wasalaam nebigu u khidmaynayay famarida waa xanuunsaday faataahu nabiyu sala allah alay slam nebiga ayaa u yimid yacuuduhu asoo soo booqanaya faqacada cinda ra'sihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii madaxiisa ayuu ag fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim islaam aslim bimacnaa waa qul laa ilaaha ila allah sida riwaayadaha qaar ku timid fanadara ilaa abiihi aabbihi ayuu fiiriyey wa huwa cindah aabbihiisna agtiisa ayuu ku sugnaa faqaala wuxuu yidhi aic abalqaasim faaslama waa islaamay fakharaja nabiyu sala allahu calay wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam waa soo baxay wahuwa yaquulu asigoo dhahaya alxamdu lilah aladii anqadahu min annaar allay mahaday u sugnaatay alladii allahaasoo anqadahu ka badbaadiyey min annaari naar maxaa yeele hadduu kufriga iyo gaalnimada ku dhiman lahaa naaruu geli lahaa laakiin allah mahad iska leh allahaasoo ka badbaadiyey naar wuxuu uga badbaadiyey inuu waafajiyey kelimatu tawxiid ou islaamay islaamnimana uu ku dhintay sidaas si la mida nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu damcay adeerkii abu aalib inuu uga faa'iidaysto xanuunkiisa oo ugu yeero kelimatu tawxiid si loogu khatimo islaamnimo sida wiilkan yahuudiga uu heloo kale laakiin waxaa hor istaagay julasaau suu waxaa sabab u ahaa saaxiibo xun oo markaa la joogay abu aalib wuxuu ku yidhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah waa xanuunsanaa abu aalib markaa xanuunkii uu ku geeriyoonaya uu ku sugnaa markaasuu yidhi adeero waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah waxaad tidhaahdaa kelimad ilaahay agtii aan kugu doodaya maalinta qiyaamo anaa kugu doodaya ee kelimatu tawxiid la imo laa ilaaha ila allah cabdullaahi bni abi umaya iyo abu jahl cabdullahi bni abi umaya radia allahu canhu markaa kadib waa islaamay laakiin markaa mushrig u ahaa iyo abu jahl ayaa waxay ku yidhahdeen atarqabu can millati cabdilmualib ma diintii aabbaha cabdilmualib ayaad nacaysaa markiiba waxay soo xasuusiyeen nacaraat aljaahiliya tacasubkii iyo qabyaaladii iyo in loo tacasubo aabbayaashii hore ayay ku xasuus ayay soo xasuusiyeen waxay yidhahdeen ma aabbaha cabdilmualib diintiisa nacaysaa nebigu waa ku celiyo wuxuu yidhahday qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah ayaguna waa ku celiyeen warkii markuu nebigu hadlaba waa ka daba hadlaya say uga hor istaagaan inuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo xayiga waxaa ku jirtay inuu yidhi ana calaa millati cabdilmualib raawiga wuxuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib sababtoo ah kelimada ana ayuu isku diidanaa asiga dabcan hadduu ana calaa millati cabdilmualib uu yidhaahdo asiga waa xaaki waa qof wax soo xikaayoonaya dembi kuma ahan laakiin haddana maca daalika waa iska fogeeyey inuu ana yidhaahdo markaasuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib asiga calaa millati cabdilmualib uu ku sugnaa saasuu ku dhintay wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah waa diiday inuu laa ilaha illa allah yidhahdo riwaayadaha qaar waxaa ku timid inuu yidhaahday lowlaa masabatu qurayshin la aqrartu biha caynak haddii aysan jiri lahayn dhaleecaynta quraysh ay dhaleecaynayaan ishaadaan ku qabooji lahaa buuyidhi abu aalib nebiguu jeclaa adeerowna u ahaa marka wuxuu yidhahday moxamedow haddaanan ka baqaynin dhaleecaynta iyo ceebeynta quraysh ishaadaan ku qabooji lahaa waan kaa yeeli lahaa laakiin quraysh ay dhaleecaynaysa oo waxay leeyihiin odagii markii geeridu u timid ayuu baqayo wiilku adeerka u ahaa buu raacay dicaayaduu ka baqay laakiin markii lasoo koobo ilaahay wuxuu u qadaray ashaqaawa kufriya gaalnima inuu ku dhinto abu aalib baa ilahay u qadaray subxaana wa tacaala alla lama doonin inuu islaamo iraada sharciya iraada kowniya kownan ilaahay lama doonin inuu islaamo saa darteed kufriya gaalnimu ku dhintay huwa fii daxdaaxin min annaar naartana meel dhex uga jiraa meelaha saro uga jiraa nabigu wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar naarta meesha uga hooseysuu ka geli lahaa wuxuuna noqday ahwanu nnaasi ahwanu ahli الnaari cadaaban ahlu naarka waa midka ugu cadaab fudud waa ugu cadaab sahlanya haddana maca daalika waxaa la sheegay labada rees ma taabato sida xadiid ku timid in laba dhimbilo daba laga saarayo oo naarti ka mid a markaasaa maskaxdiisu la burinaysaa maskaxdiisaa la karaysa ahlu naarka waa ugu cadaab sahlan yahay wuxuuna isku arkaa inuu ugu cadaab daran yahay maxaa yeele alla wuxuu ballan qaaday qofkii shirki iyo kufri ku dhinta inuusan u dembi dhaafin ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shaahidka waxaa waaye ciyaadat lmardaa faa-iide dacwiyana waa ku jirta faa-iide dacwaa ku jirta oo looga faa-iideysan karo dadka jiran ee lasoo booqanayo in la waaniyo in la wacdiyo wax loo sheego marka waa inaan la sahlan lagana faa-iideysto shalana waa sheegnay jaanibkaas inaan ku hooseyno eh in wax laga bedelo in lagu dadaalo جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين